Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgelinta iyo Horumarinta Dhaqaale ee Koonfur Galbeed ayaa furay wada-tashi tababare oo u dhexeeya Hay'adda Raashinka Adduunka ee WFP iyo wasaarado shirgudaysan oo ay ku mid yihiin gargaarka, shaqaalaha beero, caafimaadka, wasaaradda ganacsiga iyo rabta. Ujeedka doodan yahay in markaasi la dhiso go'aan qaabaysan oo lagu xoojiyo arrimo iyo weliba siyaasadda la xiriira awoodo iyo weliba sidaas oo kale in la wareejiyo awooda aadanaha ee nidaamka. Xanakumadda wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku hadlay muhiimadda uu leeyahay kulankan.
annaga ka wasaarad ahaan loogitaan isla soo shaqeyn waxaa laga dhexeeyey relationship oo waqti dheer qaata waxay ku soo shaqeeyeen wlp xaalad adag haddii aan u naqdo gobolka bakool xudur 80 percent waxay ku nooshahay wlp waxay uga shaqeysaa laba qaab oo annaga ah iyo qaab kale oo dheer waxay nagala shaqeysaa barnaamijka social protection oo baxnaano hospital supportkii ahaa laga soo bilaabo fatahaadii ka dhacday 2019 october to november ilaa iyo laga soo gaara abaartii u dambeysay diyaaradihii aan ku daabuleyn muxuu ahay raashinka iyo kaalmada bini-aadanimo ee lagu taageerta w f b inaan aada uga mahad celiyo midda xigta w f b sida magaceeda ku muuqata world food program waxyaalaha ay u taagantahay waxaa ka mid ah si loo gaaro sugnaanta cuntada wasaaradda beerahana waxay ka mid tahay wasaaradaha runtii ugu mas-uulka ah dowladnimada sida loogu gudbi lahay muxuu ahay sugnaan la-aanta cuntada loola gaari lahay sugnaan cunto laga soo bilaabo 2013 ilaa ay hadda w f b waxaan marka laga reebo afartii sano ugu dambeysay waxaan ka wada shaqeynaya dhismaha iskaashatooyinka cooperative building wasaaradda ganacsiga waa waxay ka shaqeysaa ganacsiga koonfur galbeed oo dhan waxay horumarinta ganacsiga gaarka ah diiwaangelinta ganacsiga kuwa internationalka iyo kuwa localkaeba horumarinta ganacsiga ka shaqaynta hay-adaha ka shaqeeya shaqo abuurka ilaalinta badeecadaha ama badqabka tayadhowrkooda diyaarinta ganacsi siyaasadeed oo loo dhan yahay waxaa waaye intaas waa inta ugu muhiimsan ay wasaaradda ay doorkeeda tahay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalo cali macalin ayaa sheegay in ka wasaarad koonfur galbeed ahaan iyo markaasi kuwada shaqey doonaan wadatashiga dhexeeya hay-adda raashinka adduunka ee w f b maanta waxaa ku soo beeqay kulankan oo aadka qiimaha u leh inaan halkaan iskugu imaano dadaal aan sameynay ka dowlad ahaan wasaaradda qorsheynta ay samaysay iyo w f b mudan five months ka hor ama afar bilood ka hor ee discushinkan wada qaadanay w f b iyo wasaaradda qorsheynta fatamaada wakiilka ahayd waxaan ku wada hadlaynay in micnaha loo gudbo ama dowladda w f b wax ay ka saacido la helo